Machadka Basair, oo loogu talagalay in si bilaash ah loogu barto culuumta shareecada Islaamka iyo luqadda Carabiga, ayaa si rasmi ah looga daafuray deegaanka xaar-xaar ee hoos yimaada magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug. Munaasabadda daahfurka Machadka Basair ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada, maamulka machadka, culimo-udiin, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda. Maamulaha Machadka Basair, Sheekh Maxamed Macalin Abshir, ayaa ka warbixiyay ujeedada iyo himilada machadka loo furay.
Machadkan isaga ah waxay ku timid baahida ka jirta deegaanka oo ilmaheennu aan u qabno inaan tarbiyo wanaagsan iyo tacliim keliya aan ahayn midda maadiga iskuullada aan ahayne midii culumta sharciga ahaydna uu helo in ilmaha looga faa'iideeyo wakhtiga qaaliga ah ee macno darrada uga baxahaya in akhlaaqdooda la hagaajiyo in la baro xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay xuquuqda nebigu ku leeyahay calayhi salaatu wassalaam xuquuqda ay waalidku leeyihiin xuquuqda derisku ay leeyihiin in la baro waxyaalaha muxaramaadka ee khatarta ah ee la rabo ilmaha in lagu tallaalo nacaybkooda iyo inuu naco qalbigooda lagu tallaalo in la baro waxa weeyaan dembiyada kabaa'irta ee khatarta ee qofku ku halaagsamayo in la baro waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray inay ilmuhu ogaadaan xalaasha iyo xaaraamta waxay tahay lagu tarabiyeeyo intaasba waxa weeyaan waxaa laga dhexelahayaa xulumta sharciga ah oo la barta ayaa laga dhexelahayaa Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, Axmed Jaamac Qoodey, iyo Gudoomiyaha gobolka Muduga, Cabdinaasir Cabdiqaadir Cabdulle, ayaa si wada jir ah u bogaadiyay maamulka Machadka Basair.
macadka albasaa'ir ayaan soo dhaweyneynaa marka hore haddaan nahay wasaaradda waxbarashada runtii waa wax lagu farxo in macad haddii halkan laga sameeyo masana la yidhaahdo waa lacag la-aan oo masana la yidhaahdo waxaa lagu da lagu baranhayaa macadkii oo diini ah ilaa dugsi sare waxaana codsanaynaa oo mar kale soo dhaweyneynaa in lagu xojiyo jaamacad maadaama meesha jaamacad la-aan ay tahay
waxaan qirahayaa in loo baahnaa waxbarashadan weliba meelihii u baahnaa inay xaarxaar tahay oo ah meelaha dadkii barakacayaasha ahaa ay deganaayeen oo waxbarashada fariiga u baahnaa waxaan leeyahay inta imaqlaysa iyo inta imaqli doontaba ka faa-iideysta waxbarashadaas haddii ilaahay idmo oo horey loogu qaadahayo tacliinta diiniyan iyo maadiyanba haddii ilaahay idmo Machadkan Basair ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada deegaanka isagoo door muuqda ka qaadan doona kor u qaadista aqoonta anshaxa iyo horumarinta bulshada xaarxaar iyo guud ahaan gobolka Mudug.